أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim waa duhur talaada ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha jamaadul aakhir sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada warka duhurnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada hadduu alle idmaan idinkugu heynana waxaa ka mid a taliska saliibiyadda maraykanka ee qaaradda afrika ayaa ka qayla dhaamiyey kobaca awoodeed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo dhulka muslimiinta ee saliibiyadda kenya xoogga ay ku haysato suuqa ganacsiga ee degmada xamarweyne ayaa maalintii labaad xihan kadib markii ganacsatada suuqaasi ay diideen lacaga baad ah oo ay ku soo rogtay kooxda ridada soomaaliya madaxweynaha dowladda maraykanka donald trump ayaa mar kale jeediyay hadalla goodis iyo naceeb isugu jira oo ka dhanna dadka soomaalida ee ku dhaqan gudaha dalkaas wilaayada islaamiga ee bakool ayaa diya u kala qaaday beelo walaala ah oo wadadaga wilaayada kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga ee baa iyo waxgaradka mid ka mida beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gabagaboobay deegaan hoostaga degmada buurxa kabo ee wilaayadaas maleeshiyaadka ridada somalilan ayaa weerar ku qaaday madaxii hore ee maamulkaas xilli uu ka duulayay garoonka magaalada hargeysa intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka duhurnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran taliska saliibiyadda maraykanka ee qaaradda afrika ayaa ka qayla dhaamiyey kobaca awoodeed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida warbixintan uu ku hayay cali aadan cabdulaahi caliyare dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka oo garwadeen ka ah duulaanka macatabku dirirka ah ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya ayaa sheegtay inay walaac xoogan ka qabto kobaca awoodeed ee mujaahidiinta xarakada al-shabaab taliyaha ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ee magacooda loo soo gaabiyo africom genaraal degfin anderson ayaa ka warbixiyey safaro heerkoodu sarreeyo oo uu isbuucii lasoo dhaafay kusoo maray magaalooyinka adis ababa hargeysa berbera iyo boosaaso bayaan saacadihii lasoo dhaafay kasoo baxay taliska africom ayaa lagu sheegay in duluucda socdaalkaasi ay salka ku hayeen sidii maamulka washington iyo maamulada geeska afrika ay isaga kaashan lahaayeen la dagaalanka mujaahidiinta xarakada al-shabaab waxaa lagu qiray bayaanka in maraykanku keligiisa aanu la dagaalami karin mujaahidiinta al-shabaab isagoo muujiyey werwer iyo cabsi xoogan oo uu ka qabo horumarka ballaaran ee ay ku tallaabsadeen geesyada towxiidka ee ka dagaalama bariga iyo galbeedka qaaradda afrika intii uu taliyaha africom joogay adis ababa waxa uu kulamo foolkafoola la yeeshay ra-iisul wasaaraha etoobiya gaal abiy axmed iyo taliyaha ugu sarreeya ciidanka etoobiya genaraal birhano jula iyagoo ka wada hadlay walaac ay ka qabaan horumarka mujaahidiinta al-shabaab sida lagu sheegay bayaanka ka soo baxay taliska maraykanka ee qaaradda afrika sidoo kale muddadii uu saliibigani ku sugnaa magaalada hargeysa waxa uu kulamo la qaatay murtad cabdiraxmaan ciro oo ah hogaamiyaha maamulka ashaadala dirirka ah ee isku magacaabay somalilan iyo saraakiisha ugu sarreysa maleeshiyaadka kala duwan ee maamulkaasi waxaa kale oo gaalkani uu booqday dekedda berbera oo maraykanku damacsan yahay in saldhig militari uu ka dhigto halkaas oo sida bayaanka lagu sheegay uu qiimeyn ku sameeyey xaaladda amniga iyo awoodda ay dekeddu u leedahay howlgallada amniga genaraal anderson intii uu ku guda jiray kulamadani uu la qaatay gaalada bariga afrika waxa uu carabka ku adkeeyey islamarkaana uu ku calancalay inay sii kordhayaan khatarta ka dhanka ah howlgallada macatabku dirirka ah ee gaaladu ay ka wado bariga iyo galbeedka qaaradda afrika genaraal anderson intii uu ku guda jiray kulamadani uu la qaatay gaalada bariga afrika waxa uu carabka ku adkeeyey islamarkaana uu ku calancalay inay sii kordhayaan khatarta ka dhanka ah howlgallada macatabku dirirka ah ee gaaladu ay ka wado bariga iyo galbeedka qaaradda afrika waxaana uu gaalkani dowladda saliibiyadda ah ee etoobiya iyo maamulada ridada ee soomaaliya uu u sheegay in maraykanka ay ka go-on tahay inuu taageero u fudiyo maamulada ashaadala diriirka ah balse aanu keligiis usoo banbixi karin la dagaalanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab mahadsanid cali yare howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo dhulka muslimiinta ee salibiyadda kenya xoogga ay ku haysato yaasir maxamed ayaa warbixintan inoo haya howlgalladani oo ah dagaallo toos ah waxay ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen xeryo ciidan oo cadowga allah ay ku leeyihiin koonfurta dalka soomaaliya iyo dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya iyadoona dagaaladaasi khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allah dhanka wilaayada baay ee koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta calmashruuc ee degmada qansax dheere oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayadaasi sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerareen xerada maleeshiyaadka riddada ee deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo dhanka kale gobolka wajeer ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya isla gobolka wajeer waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka number konton dhanka kale gobolka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta kenya ee deegaanka ceelraamo ee hoostaga degmada ceelqaalow ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya dhanka gobolka gaarisa ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada saliibiyiinta kenya ee degmada haluuqa ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya howlgalladani waxay imaanayaan xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta duulaanka ku ah diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid yaasir suuqa ganacsiga degmada xamarweyne ayaa maalintii labaad xidhan kadib markii ganacsatada suuqaasi ay iska diideen lacaga baad ah oo ay ku soo rogtay kooxda riddada soomaaliya warbixintan waxaa inoo haya nuur cali warsame abuushayba waxaa maalintii saddexaad oo xiriira xiran suuqa xamarweyne oo ah suuqa saddexaad ee ugu weyn magaalada muqdisho ganacsatada ayaa albaabada isugu dhuftay meheradahooda ganacsi kadib markii ay awoodi waayeen inay bixiyaan lacago xadaaf walbaad ah oo ay ku soo rogtay kooxda riddada soomaaliya muuqaallo laga soo duubay suuqa ayaa muujinaya xamarweyne oo haawanaya waxaana xiran inta badan goobaha ganacsiga gaar ahaan qaybaha elektroniga iyo dharka ganacsatada ayaa iska diiday inay bixiyaan lacago baad oo ay dul dhigtay wasaaradda maaliyadda kooxda riddada guddiga ganacsatada suuqa xamarweyne waxay sheegeen in waxaani ay yihiin dhac loo bareeray oo lagu carqaladaynayo ganacsiga suuqa annagoo ah ganacsatada magaalada muqdisho gaar ahaan qaybta xamarweyne waxaan dareemaynaa culays aad iyo aad u weyn oo naga soo koray qaybaha canshuur qaadista gaar ah noo fiiriso culaysyada aada iyo aad naloo saaray wax aanan xamili karin oo culays ah oo nasoo dol nala dul saaray oo dowladdu ayna dul saartay khaasatan wasaaradda maaliyadda ayaan ka cabanaynaa waxaan ka cabanaynaa agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyaddu ay leedahay waxba qari mayno waa la dhibtooday dhaqaalaha maaragtay dalka hoosuu u dhacay khaasatan wax walba oo maaragtay waddanka waa la wada ogyahay way og yihiin dowladduna waa og tahay shacabkuna way og yihiin in dhaqaaluhu uu maraya meeshii ugu xumayd muqdisho waa la wada ogyahay wararka ayaa intaasi ku darayaa in kooxda riddada ay ganacsatada ka doonayso lacago ka badan waxa ay faa'iidaan taas oo ay ku sifeeyeen mid aanan la aqbali karin waxayna carbaabeen in ganacsiga magaalada muqdisho uu aad hoos ugu dhacay uuna qarka u saaran yahay in gebi ahaanba uu burburo ee dhulka iyo sagxadda aan jiifno in canshuur meelay naga qabatoo dambe annaga nooma bannaana inay naga celiso dadka ay qusaydo oo suuqa aan unaxayn oo maaragtay aan isleenahay qiymihii iyo cadaaladii la rabay in lagu sameeyo suuqleyda ayaa dhumay oo meesha ka baxayaan isleenaha annagu sababto ay tahay adoo ay laga yaabo afartan iyo siddeed saac hal shay inaada gadin adoo laga yaabo ayaa waxaa lagu leeyahay waxaan rabnaa canshuur extra oo aan tii hore laisku ogaay ahayn taasi waxay noqoto marka annagu waxaan la yaabnay oo mufaaja'a nagu noqday waxaan codsanaynaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba canshuurta noocaana oo warqadaha naloo soo diro hadda lacaguhu ay ku qoran yihiin aan wax tiimbaraa iyo wax saxiixa midna lahayn eefar warqad oo war ku qoran yahay ah in war lacagtaas nagala joojiyo suuquna waa xiran yahay mana furmi doono ilaa xal laga helo oo dowladdu ay xal noo keento
cabashada ka imaanaysa ganacsatada gobolka banaadir ayaa sii xoogaysanaysay bilihii lasoo dhaafay waxaana karkaarka jabsaday dhaca iyo boobka uga imaanaya kooxda ridada soomaaliya
mahadsanid abowshayba madaxweynaha dowladda maraykanka donald trump ayaa mar kale jeediyey hadallo goodis iyo naceeb isugu jiray oo ka dhanna dadka soomaalida ee ku dhaqan gudaha dalkaas marwaan maxamed ayaa inoo haya warbixintan madaxweynaha dowladda maraykanka donald trump ayaa mar kale jeediyey hadallo goodis iyo naceeb isugu jira oo ka dhan ah dadka soomaalida ah ee ku dhaqan gudaha dalkaasi trump oo shir jaraa'id ku qabtay dusha diyaaradaha madaxtooyada maraykanka ayaa ku hanjabay in mar kale dadka soomaalida ah uu dalkooda dib ugu celinayo wuxuu sidoo kale sheegay in soomaaliya aysan ka jirin wax dowlad iyo ciidanba ah isagoo hadlaya ayuuna yidhi dalal sida soomaaliya oo kale ah oo aan lahayn dowlad dhab ah ciidan dhab ahna aan lahayn oo dadka isdiliya keliya ku mashquulsan waxay yimaadaan dalkeenna iyagoo noo sheegayo sida aan dalkeenna u maamuli lahayn ma doonayno taas isla toddobaadkan gudihiisa ay ahayd markii trump sidan oo kale uu weerar afka ah ku qaaday soomaalida ku nool gobolka minnesota isagoo uu yidhi boqolaal kun oo qaxooti ah oo ka yimid soomaaliya ayaa si buuxda u qabsaday gobolka minnesota oo mar ahaa mid weyna mudaxileedkiisii koowaad iyo mar kaluu hadda madaxweyne ka yahay maraykanka ayaa hogaamiyahan lagu xasuustaa naceebka uu qabo soomaalida isagoo markii hore soo musaafariyey tobannaan soomaali ah markana qorsheynaya isla tubtaasi inuu qaado mahadsanid marwan wilaayada islaamiga ee bakool ayaa diya u kala qaaday beelo walaalo ah oo wadadega wilaayada diyadan ayaa timid kadib markii wiil u dhashay beesha jilible muddo hadda ku dhow saddex sano uu mooto si kama ah ugu dhuftay gabar yar oo u dhalatay beesha ree eemed oo ka mid a beelaha dega wilaayada islaamiga ee bakool taasoo ugu dambeyntii u geeriyootay mootadii ku dhacday intaa kadib labada dhinac ee beelaha jilible iyo ree emed ayaa fadhiistay iyagoona wadahadallo kadib isku raacay inay ku kala baxaan shareecada alleh waxayna usoo xukuntageen wilaayada islaamiga ee bakool oo ugu dambeyntii beesha jilible ku xukuntay konton neef oo geel ah oo ah diyada gabadhii gacantooda ku baxday xukunka kadib beesha wax laga dilay ee ree emed ayaa walaalahooda jilible u cafisay toban neef oo geela waxayna horay u bixiyeen laba iyo toban neef oo geela iyadoona beesha jirible ay ku harsaneyd siddeed iyo labaatan neef taasoo ugu dambeyntii ay wareejiyeen kadib munaasabad ka dhacday degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool qiimaha geela la wareejiyey waxay lacag ahaan gaaraysay laba boqol soddon iyo siddeed milyan oo shilinka soomaaliga waxgaradka beesha jilible oo munaasabadda ka hadlay ayaa mahadalle kadib u mahadceliyey wilaayada islaamiga ee bakool oo si cadaalad ah ooga xukuntay xaqii lagu lahaa iyagoona sidoo kale u mahadceliyey walaalahooda beesha ree emed oo iyagana muddadaas dheer sugayey islamarkaana u cafiyey qayb ka mid a xoolihii lagu xukumay awalan wa aakhiran ilaahay aan mahadiyaan walaalayaal saliis la ogi muddo saddex sano taqriiban walyar dhammaan ah ya gibirta oonayow walaaladaana reer eemad kamid ah yalan oonayow reer jilibla e moota ka dhow diidaas codayaalkii iyo waxgaradkii aniskooyan fadhaadan kadibna maxkamadda islaamka la jeeyey meelo laha ka xukumay eemaybu waa diyadii hor mar horena wala labiy hadda maalintan hadda roognageeka gebagabadii oo diyadii walban ku dhamanayni aan fadhiyn insha allahu maybaan mahadiyaane eed boqol kiiba boqolanka mahadiyaane walaaladan reer eemid oo an badan nin sabaran noo sugaayeen xoolana qiimo noo dhammeen weli haddana qiimo faylaana ninka dhoween maybu waa gaala gabirta mayba dhiiga sidii aba balaanta konton ahayti kontonkii walaaladaan mayba nin cafiyeenaha tumung neefa nin cafiyan wali tumunkaasaa ku heriini neefkii siyad milyan ishan boqol oo kaash ee shilin soomaali ana ninka xisaabi wali horey imbiini imbiini hadda saacadaan ee mayba biyahayne lama boqol soddon i siyed milyan oo shilin soomaaligii la kasaay aya geeka wareejiyahayna ilaahya ka mahadsan runtii geeka intamay laka wareejiyo haadiye oo walaalahan reer emed galan gabaryo dhaleen manaha muqtala ka dhowi ilaahay galantaanuna ka sababi diidii yani jarti sharaa islaamka la horjeeyay wal xukumi kontongne falin xukumi gabartaasay ilaahay ka mahadsan alxamdulilah intaas kadib walaalaha aan gaala nin reeben kontonkii neef gaal ahaaye gaal nin reeben kadib gaali isuga haayey wali ku dambeeyay gaali nin reeben intii ku dambeeyay tiyaa geeka wareejin haddii ilaahay raallo ka nagadu waybaa lenaah ilaahay siin barakay xagiigna noqla wareega dhinacooda waxgaradka beesha ree emed oo munaasabadda ka hadlay ayaa dhankooda tilmaamay in iyagana si cadaalada ay ku heleen xoolihii ka maqnaa islamarkaana lagu wareejiyey dhammaan diyadii ay lahaayeen akhyaarey way salaamayiin boqol intimaa farta laka salaamayiin salaamabacdisha kulay diidisalin shaawgi walwiina ku kudaraanob ma arag wahaynob walaale reer jilibla maxkamada khontongaani hukunti anaankaas dabani tumung neef aan ku tamni maybood tumunki neef ku tamni afihaya afartung neefa ma aragne maxkamada kale naqnay hukunki maxkamadii haniila ogaati maalintaan una aragahayna diidii oo wal an dhamanaay oo ka shaltabahayn mam alwalaal jarajisa kale unun mahadasiinku hayn ilaahay anka mahadiyaan walaayadanka mahadiyaan أحسنت جزاكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhiigga baaluwareejisada hayto nuce yo fadaan yo hayni walaalo reer jilibla dhiigoo kala hayni nugdo intukor mootilka diliya hayti ilaahya mahadle weliyada islaamka niishal hukuntay geek hagaananu niishalgaadi intukortumu ilama neefa ku gobni geekna labaatiin siyeed neefa yaa ku wareejisini insha allaahu iyadoo ma aragne an iskhalaafsanayn ma aragne horna an isku humaane rabshin an jarne walaaganoonna hagaanoonna yaa shal wareejisini insha allaahu dhiigina geeka haddii ilaahay reer jilible wal haqee un hadda birka kiisho noo jar geeka ma jaran walaagan ma aragne walaaltinimo islaamnimo an haynan ma aragne un iskilanaan geeka male assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambeyn suldaanka guud ee beesha jilible ayaa diyadii u dhineed beesha reeye mid ku wareejiyay malaaqa beesha walaaloga hadee waqtigii yoomayla raay maxkamadda hadeen gobolkii sideesan iyo hayti sideedii sanana maabamay diirin walbaa dhimanahay sideedii sana oo walku dhiman yaa hadii geeka diyadii yahayta wareejiyo hayna marka walaalogay gaadadiina maylanaha ilaahay an barakay aw malaag muhdiin yaa xoolagyo hay ka wareejiye labaatan iyo siyid neef obe sidiiona hadda eta lama boqol soddon iyo siyed malyan yaa ka wareejiya saacadan walaal oolwareeg insha allah dhankiisa malaaqa beesha ree emed ayaa suldaanka guud ee beesha jirible kala wareegay xoolihii diyada ahaa ee u dhinnaa jasaakumullahu khayraal jasaa mayba koola wareegay lama boqol soddon iyo siyed milyan holaykii dhamanaayeen iyo koola wareegay jasaakumullahu khayraal jasaa suldaanka beesha jilible sheekh ibraahim wayba kul wareegay lama boqol soddon iyo siyeed milyan oo diidiinka dhamnaaytay ayaa kul wareegay asalaamu calaykum waraxmatullah bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ayaa markay wax iska dilaan u xukuntaga shareecada alleh taasoo lagu helay amni iyo kala dambeyn ay ku naaloonayaan qabaa'ilada dega wilaayaadka islaamiga kulan u dhexeeyay wilaayada islaamiga ee bacay iyo waxgaradka mid ka mid a beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gebagaboobay deegaan hoostaga degmada buurxa kabe ee wilaayadaas waa kan bashiir muxyidiin abu ayman deegaanka bisiqacadde ee duleedka degmada buurhakaba wilaayada islaamiga ah ee baay dhowaan waxaa lagu soo gebagabeeyey kulan muhiim ah oo ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta maamulka wilaayadan iyo hoggaanka dhaqanka beesha helladi oo ka mid ah beelaha dega wilaayada baay kulankan oo labada dhinac si wadajira uga sinaayeen qodobadii ka soo baxay ayaa waxaa intuu u socday berber socday dowro sharci ah oo ay wilaayada u qabatay malaaqyada iyo waxgaradka beesha helladi taasoo ay ku qaateen duruus qayima muddo lix maalin oo loo geed fadhiyay kulanka ayaa la isdhaafsaday talooyin iyo tawjiihaad ku saabsan xaaladaha dalka gebagabada kulankana waxaa laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka koobnaa in beesha helladi ay adkayso ku dhaqanka shareecada islaamka waxayna ballan ku qaadaysaa in ay ku difaaci doonto naf maal iyo adin intaba labo waxay beeshu dhammaan ummadda muslimka u caddaynaysaa in ay beri ka tahay maamulka riddada koonfur galbeed ee fadhigiisu yahay magaalada baydhabo
xubno kala duwan ayaa ka hadlay madasha deegaanka bisiqacadda ee hoostaga degmada buurakaba waxaana ka mid ah ugaas sheekh cali cabdi xuseen ugaaska beesha heladi qodobada oo bayaanka unaha saarnay walaayada arrimo oo eed una diyaar aan la'ana oo runtii qalbaqaana ka waasacaye waana insha allaahu walaa una ka golna ficil una ka darna iyo diyaar la'ana oo ah kitaabka ilaahay ini laka dhagama ini la barada ini adowga laka difaaca oo ka jihaadna insha allaahu taasa diyaar la'ana oo bayaamaha oo sahada qodobada liin husaay intaasi oo la xusi una aan dhagangeliyna yacnii aragdeeda iyo diyaar la'ana bayaanka oo beelle reer heleed ha ku baahi sanabadoonada ganacsatada waxgaradka bulshada cayaantiya inuuna ballan qaadni isla qaadanay ikhwaani in sha allahu jazaakum allahu khayr aljaza waxsan allahu ilaykum mid ka mid ah xubnaha odayaasha ee kasoo qaybgalay kulankii ka dhacay deegaanka bisiqacade ee loo qabtay beesha heladi ayaa goobta kasoo jeediyey tixgabaya gaaliyo masnuqana nasgalay gardaradana gaalada lee guryaalka haniinku galli geesiyada islaamkana go'aansadeena gumaca baaruud iyo geeslaabidiyo gaatirida gollanka galladeena gaalada goonka dhaweena gubmaan iyo gooriinka dare garyaqaanada goobtun roogda iyo garmadowtungan la hadalay warnimayahow gaaladu gebagebadaho gobolada soomaaliya geed walba gadaalje haniinka gebatii ugu dambeyn sheekh xamse abu jacfar waaliga wilaayada islaamigaha ee baay oo soo xiray kulanka beesha heladi waxay wilaayada ugu baaqday afraadii kulanka qaybta ka ahaa inay adkeeyaan ayna ka soo baxaan kaalintooda jihaadka horumarinta dacwada iyo soo dumidda dadka uu cadowgu duufsaday isagoona waaliga bogaadiyey bayaanka beesha heladi walaayada may bogaadiyaase tahaniidayaase bayaankii reerkaha ku bahi bayaankii hadduu walaal ka akhriyaay weliba ka sii dari afkale maku sheegano dhaqan geliyana meydaanka jeeyana kasii daraay mayba wax bayaanka say eedeeda handhowaayana waana bogaadayaana insha allahu waana sayinka garab surogna biidnillaahi tacaala fulyooshay isagna maysinku fadaana marka maadaama hakatalatan hagorfaytan safayla hanfiiridan kadasiinka hayna may fadaana insha allahu tacaala ani sadhabalan dhaqan geliya runtii hadal hooba la sheegamay macno kawaldada ani ficilla ka dar ya macno kawaldada marka insha allahu tacaala anisa dhabelan dhaqan geliye dhanaga walaayada walaagay kaalmo iyo tabantaaba iyo tale iyo taakuleenge iyo garabsurumo oo hasenku marana biidn illaahi diyaar waay
kulanka ayaa kusoo dhammaaday si heer sare ah iyadoona odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha heladi ay ballanqaadeen in naf imaal ay ku bixinayaan jihaadka ka socda bariga afrika mahadsanid bashiir ugu dambeyntiina maleeshiyaadka riddada somalilan ayaa weerar ku qaaday madaxii hore ee maamulkaas xilli uu ka duulaya garoonka magaalada hargeysa casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya xilli shalay uu garoonka magaalada hargeysa uu ka duulayay murtad muuse biixi madaxa hore ee maamulka riddada somalilan ayaa maleeshiyaadka boolis ka ilaalinaya garoonkaasi waxay risaas ku fureen kolonyadii gaadiidka ay galbinaysay muuse biixi arrintan ayaa timid kadib markii maleeshiyaadka ay ku amreen muuse biixi inuusan la soo geli karin garoonka ilaaladiisa gaarka taasoo keentay in markii dambe maleeshiyaadka garoonka ilaalinayay ay risaas ku furaan gaadiidka muuse biixi haddaba sida ay dhacdadaasi u dhacday waxaa ka hadlay mid ka mid a xildhibaanada maamulka riddada somalilan madaxweyne aad buu liba taxadar badan ba sameeyey askartaa wuxuu ku yidhi tallaabaha qaadin qaar buu dhirbaxla dhacay u tallaabaha qaadin amarka u hogaansama askarta dhib kalena ma jirine askartii joogtay madaarka kadinka laga galo baa koleyadii joojisay dabcan koley badan ma baabuurtii madaxweynaha saarnaa gaadhigaa ka horreeyay dabcan marka ay security-gu saarnaayeen askar badanna ma ahayn saddex afar askari ba ahaayeen oo runtii borticoolka lagu talagalay markaa inay dariiqa iyo iyo qolada madaarka u sheegtay in hameeshii uu madaxweynihii hormaraya iyo intaasay ahayd kabacdina gaadhigii askartii ayaa runtii is-afdhaafay dabcan rasaas baa lagu furay markii rasaastu dhacday biliska furaya ciidamada madaarka furaya dabeet markii dhacday wuu soo degay madaxweynuhu wuxuu yidhi waar maxay si wax u jiraan waxaa la ogolaya baa lagu wargeliyay gaadhigiisa kelinu galo marka kelmadda xalgala wuri wuxuu haddii aan imika noqdo oon gurigay ku noqdo waxaan ka baa cabsi qaba in balaayo kaa dhacdo ama fidnay dhacdo marka intii balaayo dhici lahayd oon isku lugaynaya horsid markaa madaarka kuu lageeyey dabcan markii dambe siibu ku baxay markaa dabcan runtii waa dhacdo fulxun dhacdadan ayaa noqotay mid hadal lahayn ballaaran dhalisay iyadoonay ka hadleen siyaasiyiin xildhibaano ururada siyaasadda somalilan kuwaas oo soo saaray bayaanaad ay ku cambaaranayaan falkaas muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa soo ifbaxayay khilaafaadka u dhexeeya xubnaha mucaaradka uu hogaamiye muuse biixi iyo maamulka haya talada somalilan murtad ciro taasoo keentay in rasaas maleeshiyaadka somalilan ku furaan xilli uu muuse biixi uu ka duulayay magaalada hargeysa
aad buu u mahadsan yahay casaam warbixintiisa waxay u dambeysay warkii duhurnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu